ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa sagaaliyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo saddexda hijriyada qodobada maanta oo talaada ah barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonna waxaa ka mid ah boqolaal ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay koonfurta dalka urdun tahriibiyaal meydadkooda laga dhex helay gaari xamuul ah oo ku socdaalayay mid ka mid a gobollada dalka maraykanka dad looga shakisan yahay inay nolosha ku aaseen toddoba qof oo gacanta lagu dhigay reer galbeedka oo doonaya inay cunuqabatayn saaraan dahabka laga soo saaro ruushka iyo go-aankii maxkamadda sare ee maraykanku ku mamnuucday ilmiska soo rididda oo ay reer galbeedku ku tilmaameen arrin laga xumaado qodobadaas iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
السلوى وحين تعلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horayno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dowladaha reer galbeedka ayaa doonaya inay cunuqabatayn saaraan dahabka laga soo saaro waddanka ruushka warbixin ku aadan maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waxay u dhowdahay in dahabka ruushka uu noqdo mid dhiban u ah cunaqabateenada ay reer galbeedku kusoo rogayaan dowladda ruushka wixii ka dambeeyey markii dowladdan ay duulaan toos ah ku qaaday ukrain dhammaadkii bishii febraayo ee horaantii sanadkan jo baiden madaxweynaha dalka maraykanka ayaa dhowaan ku dhawaaqay in dowladaha warshadaha leh ee g seben oo kale ah maraykanka ingiriiska faransiiska kanada jarmalka talyaaniga iyo jabaan ee isla garteen in cunuqabateen lagu soo rogo dahabka ruushka islamarkaana la diiday in lasoo dhoofsado laguna iibiyo suuqyada caalamiga ah tallaabadan waxay qayb ka tahay cunuqabateennada culus ee ay reer galbeedku ku doonayaan inay dhulka kula galaan dhaqaalaha dowladda ruushka ee uu hogaamiyo faladimir putin iyo mid lagu doonayo in lagu kala duwan noocyada cunuqabateennada si ruushka loo dareensiiyo culeys iyo xanuun adag kulanka dowladaha midooda yurub ayaa iyagana lagu wadaa inay qalinka ku duugaan tallaabadan cusub ee lagu xayirayo dahabka ruushka ee sida aadka ah loogu kala iibsado suuqyada caalamiga ah laguna tiriyo mid ka mid a ilaha dhaqaale ee ugu muhiimsan ruushka marka laga soo tago shidaalka iyo qamadiga oo horay cunuqabateenno loogu soo rogay inkastoo dowladaha reer galbeedka ay ka wada siman yihiin culeysyada lagu soo rogayo ruushka haddana waxaa jirta kala aragti duwanaansho meelaha qaar ah dowladaha iskandanefiyaanka ayaa soo jeediyey in cunuqabateynta cusub ee dahabka lagu dhawaaqo kulanka midowda yurub kadib halka dowlado ay ka mid yihiin biljimka iyo jarmalka ay soo jeedinayaan in marka hore xoogga la saaro fulinta cunuqabateennadii horey loogu soo rogay ruushka ilaa iyo hadda macluumada ku aadan cunuqabateynta xagga dahabka ee lagu soo rogay ruushka ma cadda lamana oga inay tahay cunuqabateyn la saaray xagga soo dhoofsiinta ama la soo degidda ama inay tahay cunuqabateyn saamaynaysa in lagu macaamilo dahabka jaallaha ah dadka ka shaqeeya arrimaha ganacsiga ayaa aada u wareersan iyagoo dareemaya in ruushka uu saameyn ballaaran oo xagga dahabka ah ku leeyahay caalamka suuqyo lagu kala iibiyo dahabkana uga furan yihiin waddamo badan oo ay ka mid yihiin shiinaha hindiya imaaraadka carabta iyo dalal kale tallaabooyinkan cusub ee cunuqabateynta loogu soo rogay dahabka ruushka sida muuqata ma saameyn doonta dahabka horey looga iibsaday ruushka sanadkii laba kun koob iyo labaatanka ayaana qiimaha dahabka laga soo iibsaday ruushka wuxuu gaaray lacag dhan shan iyo toban bilyan oo dollarka maraykanka ah taasoo muujinaysa sida dahabka ruushka laga soo saaro looga iibsado suuqyada caalamka ku kala firirsan isla sanadka laba kun koob iyo labaatanka waxaa qiimeyn la sameeyey lagu ogaaday in guud ahaan dahabka la keenay suuqyada caalamka sagaal boqolkiiba laga soo dhoofiyey ruushka khubarada dhaqaalahana waxay tilmaameen in horraantii sanadkan laba kun laba iyo labaatanka ay aada u korortay tiradaas sababa ku aadan iyadoo ganacsatada ruushka ay aada isaga iibinayeen dahabka qaaliga ah baqdin ay ka qabaan darteed inay saameyn ku yeelato cunqabateennada ka imaan karay reer galbeedka oo hadda dhab noqday marka laga hadlaya ahmiyadda ay leedahay in reer galbeedku cunuqabateen kusoo rogaan dahabka ruushka madaxweynaha maraykanka joe baiden iyo ra-iisul wasaaraha ingiriiska boris johnson ayaa tilmaamaya in dahabka uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo ruushka haddii cunuqabateen lagu soo rogana ay ka dhigan tahay in ruushka uu waayay mid ka mid a ilihii dhaqaale ee uu ku maalgelin jiray shaqada dowladda oo ay hadda qayb ka tahay dagaalka ruushka bangiga dhexe ee ruushka ayaa qiimeyn uu sameeyey horaantii bishii janawari ee sanadkan wuxuu keedka dahabka uu ku qiimeeyey lacag dhan boqol soddon iyo saddex bilyan oo dollar bishii xigtay ee febraayona wuxuu bangigu sheegay inuu hoos u dhacay keedka dahabka ee bangiga yaalla mustawo dhan labaatan boqolkiiba taasoo muujinaysa sida ganacsato badan oo ruush ah ay ugala baxeen bangiga dhexe dahabkii ugu keedsanaa maxkamadda amsterdam ayaa horey waxay u soo saartay qaraar maxkamadeed oo dhigaya in ruushka uu yukrain ku wareejiyo dahabka asakithi lagu magacaabo kaasoo ay maxkamaddu tilmaamtay in laga helo jasiiradda alqiram jasiiradaasna ay sharci ahaan hoos tagto yukrain inkastoo ruushku xoog ku haysto balse dowladda ruushka ayaa ganafka ku dhifatay qaraarka maxkamadda kuna tilmaamtay mid aan sharci ahayn inkastoo reer galbeedku ay qaadayaan tallaabo weliba oo ay dhulka kula geli karaan dhaqaalaha ruushka arrintaas oo horseedaysa inuu socon waayo duulaanka yukrain haddana khubarada dhaqaale ee ruushka waxay tilmaamayaan in saameyn aan sidaa usii badnayn ay keeni karto tallaabada lagu mamnuucayo dahabka ruushka saasoo ay tahayna aanay tallaabadaas wax culees ah ku keeni doonin howlgalka ruushka ee yukrain bara wax ka dhiga iskuulka sare ee dhaqaalaha ruushka oo warbaahinta la hadlay wuxuu tilmaamayaa in saameynta cunuqabateynta dahabka ruushka ay noqon doonto mid yar maadaama buu yidhi ay jiraan suuqyo badiil ah oo loo iibgeyn karo dahabka ruushka arrintaas oo yareyn karta saameynta cunuqabateynta suuqyada ugu muhiimsan sida muuqata ee uu ruushku geen karo wixii reer galbeedku diidaan waa shiinaha iyo hindiya oo ka mid a waddamada ugu dadka badan adduunka sidoo kalena ganacsato badan oo adduunka ka shaqaysata ay ku xiran yihiin wuxuu qabiirku sidoo kale tilmaamay in ruushka haysto keed ballaaran oo shidaalka ah haddii nuqsaan ku timaado miisaaniyadda dowladdana lagu kaabi karo kaydkaas oo loo suuq geynayo suuqyada caalamka inkastoo laftooda shidaalka iyo saliidda ay jiraan culeysyo cunuqabateen oo horey ugu soo rogeen dowladaha reer galbeedka marka laga hadlayo suuqyada ugu caansan ee uu ruushku u iibgeyn jiray dahabka waxaa qiimeyn la sameeyey lagu ogaaday in sanadkii laba kun koob iyo labaatanka uu ruushku iibgeeyey saddex boqol iyo labaatan oo dahab ah taasoo lix boqolkiiba ka yar intii uu gaarsiisnaa sanadkii kasii horeeyey ee laba kun iyo labaatanka dalka ingiriiska oo keliya ayaa sanadkii laba kun koob iyo labaatanka wuxuu ruushku ka iibsaday laba boqol lixdan iyo lixdan oo dahab ah guud ahaan dahabka uu sanadkaas soo dhoofiyey ruushka taasoo ka dhigan lacag dhan shan iyo toban dhibic afar bilyan oo dollarka maraykanka ah lama oga in dahabka intaa la eg uu kusii haray london iyo inay ingiriisku usii dhoofisay dalal kale maadaama lagu tiriyo ingiriiska inuu yahay mid ka mid ah suuqyada ugu muhiimsan caalamka ee macdanta qaaliga ah oo uu dahabku ka mid yahay hay-adda kastamka federaalka ruushka ayaa tilmaamtay in siddeed tan oo dahab ah loo dhoofiyey kazakhistan halka toddoba tan loo iibgeeyey switzerlan shan tan waxaa qaatay dalka hindiya halka saddex tan loo suuqgeeyey belarusiya laba tan waxaa loo iibgeeyey turkiga halka saddex dhibic toddoba tanna loo dhoofiyey waddamo kale marka laga hadlayo goobaha ugu muhiimsan ee laga soo saaro dahabka ruushka iyo shirikadaha ka shaqeeya waxaa dahabka laga soo saaraa lix iyo labaatan deegaan oo ka tirsan ruushka bariga dalka ayaana ah halka ugu badan ee laga qodo dahabka deegaanada karasnayariski khabrofiski irkotiski megdam amoryakotiya iyo tashuukuurtaka ayaana ah goobaha ugu weyn ee dahabka laga soo qaado siddeetan iyo shan boqolkiiba guud ahaan dahabka uu soo saaro ruushka ayaana laga qodaa deegaanadaas sharikadda boolios ayaa ah sharikadda ugu muhiimsan ee laga leeyahay ruushka kana shaqaysa soo saarista dahabka waxaana ku xiga shirikadaha baloy mittal notgold kinros gold iyo shirikado kale oo dhowr ah kuwaasoo ka howlgala manaajin kala duwan oo ku yaala deegaanada lix iyo labaatanka ah ee badankood dhaca bariga ruushka marka laga hadlayo dahabka iyo ahmiyadda uu u leeyahay dhaqaalaha ruushka waxay khubaradu tilmaamayaan inay tahay saameyn weyn oo muuqata inkastoo aanay gaarsiisnayn saameynta naftada iyo saliidda ay ku leeyihiin dhaqaalaha ruushka haddii la qiimeeyo qaabka ay dowladda ruushka uga falcelin karto cunuqabateynta reer galbeedku kusoo rogeen dahabka ruushka wuxuu qabiil ruush u dhashay sheegayaa in cunuqabateyntan aanay saameyn adag ku keeni doonin ruushka hase ahaatee suuqyada caalamka ee dahabka laga dareemi doono saameyn muuqata wuxuu qabiilkan sheegayaa in bangiga dhexe ee dowladda ruushka uu isku howli doono in sharikadaha maxalliga ah ee dahabka soo saara uu isagu ka iibsado dahabka isagoo aan dhimin qiimaha uu horay u ahaan jiray taas beddelkeedana dowladda ruushka ay keedsan doonto wuxuu intaa ku daray in dahabku yahay lacagta keliya ee lagu kalsoon yahay uguna caansan adduunka saameynta xagga cunuqabateennadana ay ku yar tahay xilli kalsoonida lagu qabo dollarka iyo lacagta yuurowga ay aada u sii yaraanayso arrintan oo ah xaqiiq rasmi ah oo ay isku waafaqsan yihiin dhammaan dadyowga adduunka khubarada dhaqaalaha islaamiga ah ayaa horay u soo jeediyey in dadka muslimiinta ah ay yareeyaan ku tiirsanaanta lacagaha reer galbeedka ee waraaqadaha ah taas beddelkeedana ay xoogga saaraan in lacagahooda iyo hantidooda ay u wareejiyaan dahabka kaasoo ah lacag rasmi ah oo lagu kalsoonaan karo في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa dhowaan maxkamadda sare ee dalka maraykanka ayaa mamnuucday in ilmaha la iska soo rido tallaabadan ayaana madaxda reer galbeedka waxay ku tilmaameen arrin laga xumaado madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa tilmaamay inay tahay maalin madow markii maxkamadda sare ee maraykanku mamnuucday in ilmaha la iska soo rido tallaabada ah in carruurta caloosha lagu dilo ama iyagoo noolba la dilo waa dhaqan ay leeyihiin jaahiliyadii hore iyo tan mucaasirka barnaamijkii ilbaxnimada waa islaamka ee ka baxay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaana qayb ka mida waxaa lagu soo bandhigay ficilkan liita guud ahaan wadamada reer galbeedka iyo dhammaan dalalka gaalada ah iyo xataa wadamada lagu dhaqo dasaatiirta gacan ku samayska ah waxaa caadi ka ah in hooyadu ilmaha iska soo rido ka hor inta aan la gaarin wakhtiga dhalmada arrintaasina waa xaq ay dumarku leeyihiin cidina aanay gorgortan ka gelayn waa sida qawaaniintooda ugu qoran ee inkastoo dowladaha qaar sheegaan inuu mamnuucu yahay ilmo iska soo tuuridda haddana xaqiiqdu waxay tahay in dhaqan ahaan ay waddamadooda ka jiraan xadgudubyadaas oo intooda badan lagu fuliyo isbitaallada taasina waxaa ka markhaati kacaya korarka haweenka ilmaha iska soo xaaqa sannad walba tusaale ahaan dalka maraykanka oo sheegta inuu haysto ilbaxnimada maadiga ah ee ku dhisan in allaha cibaadada mudan lagu gaaloobo ayaa waxaa sannad walba ilmaha iska soo xaaqa boqolaal kun oo haween ah kalabar bulshada maraykankana waxay sharci u arkaan in haweenaydu ilmaha iska soo riddo shirkad samaysa tirakoobka oo la yidhaahdo galoob ayaa aragti uruurin ah ay samaysay sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii ku sheegtay inay isla ekaadeen tirada dadka ameerikaanka ah ee ogol in ilmaha la iska soo rido iyo kuwa diidan in la soo xaaqo afartan iyo siddeed boqolkiiba waxay ogolaatay bulshadu tallaabada ah in haweenaydu ilmaha iska soo tuurto taasina waxay ku tilmaameen xaq ay dumarku leeyihiin maadaama waddanku ay sinada faan ka tahay isla tiradaas in la eg oo afartan iyo siddeed boqolkiiba ah waxay ka soo horjeesteen arrintaas iyadoo tirada yar ee soo hartay ay soo jeediyeen oo keliya in ilmo iska soo rididda laga dhigo sharci oo la soo saaro qaanuun si buuxda u oggolaanaya tirakoob laga sameeyey dal lagu magacaabo greenland ayaa waxaa lagu ogaaday in tirada haweenka ee sannadkii dhala iyo kuwa ilmaha iska soo rida ay badan yihiin kuwa carruurta iska soo tuura sannad walba celcelis ahaan waxaa dalkaasi ku dhala toddoba boqol oo haween ah halka ay ilmaha iska soo ridaan siddeed boqol oo haween ahi heerka ay gaarsiisan tahay sida ay jaahiliyadda mucaasirkiihi u liiday haweenka waxaa muujinaya oraahda laga diiwaan geliyey baadiri nasraani ah oo ka soo jeeda dalka faransiiska laguna magacaabo qadiis kaasoo mar uu ka hadlayey haweenka yidhi haddii aad aragtaan haweenay ha u malaynina inaad aragteen bini aadam ama xataa xayawaan ee waxaad aragtaan waa shaydaan codka aad maqlaysaanna waa codka masaska waddamada muslimiinta qaarkood ah ayaa iyagana waxaa muddooyinkii dambe lagu arkayey haween iska soo xaaqaya ilmaha iyaga oo adeegsanaya habab kala duwan sheekh mahad warsameh abu cabdiraxmaan ayaa waxaanu weydiinay waxa ay shareecada islaamku ka tiri arrintaasi ilmo iska soo xaaqidda ahi fuqahada muslimiintu waxay ku ijmaaceen inay xaaraan tahay in la dilo ilmaha uur ku jirta ah ibnu jazari raximahullah wuxuu leeyahay haddii riximku manidu qabsato ma bannaana in loo bambaxoo la soo rido waxaase ka sii daran haddii ruuxda lagu afuufo qofkii sidaa sameeyena wuxuu la mid yahay qof dilay naf culimmaduna waxay ku ijmaaceen arrinkaas sida ku cad mujalladka labaad safxada toddobaatanaad ee kitaabka alqawaanin alfiqhiya allana subxaanahu watacaala dadkaas carruurta u laynaya ama gaajaha u laayeen ama ceeb iyo caar iyo dhaqan xumo ay waagi hore yaqiinaan darteed ba ha u laayeene rabbi subxaanahu wa tacaala arrimahaas wuu ka digey ilahay marka wuxuu qur-aankiisa nagu leeyahay walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq carruurtan moogtahay way soo kordheen markay ciriir iyo gaaja idin gelinayaan carruurta loo laynin lamaba ogolaba si guud wey si gaara waxaa rabbi tilmaamay dadka carruurta dila ama ha noqdeen kuwa iyagoo nool aasay ama ha noqdeen kuwa uurku jirta ka soo rida dadkaas inaysan caqli lahayn ay sufaha yihiin ay jaahili marka la tilmaamay ku ugu liita yihiin alle muxuu leeyahay qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bikayri cilm waxarama maa rasaqahum allahu iftiraa'an cala allah inta shay marka meesha taalla ilaahay wuxuu tilmaamay kuwaas inay khasaare ku jiraan inay sufaha yihiin carruurtan ay laynayaan macnadara inay ku laynhayaan haddana inay ilaahay ku been abuuranayaan subxaana wa tacala oo wax aynan daliil iyo diin u haysan midnaba inay iska samaynhayaan xaashiyada dasuuqi waxaa uu ku yidhi ma bannaana in lasoo saaro manida dhex degta ilmagaleenka xitaa afartanka maalin ee hore haddii ruuxda lagu afuufana waaba xaaraan sida ku timid ijmaaca culimmada mujalladka labaad safxada ilaa ee xaashiyada dasuuqi culimmada mucaasiriinta qaarkood sida ibnubaas oo kale waxay ka soo reebaan hadday daruura timaado oo ay ku timaado in la kala badbaadinayo hooyadii iyo janiinkii laakiin si kastay ahaataba waa arrinay tahay haweenku inay ka fogaadaan haddii jaahiliyaddii hore ay ogoleed oo keliya in nolosha lagu aaso gabdhaha yaryar ee dhallaanka ah waxay jaahiliyadda mucaasirkiihi ogoshahay in la iska soo rido uurku jirta wiil iyo gabar waxay doonaanba ha ahaadeene haddii jaahiliyaddii hore ay gabdhaha ku dhex dili jireen godadka waxay jaahiliyadda maanta carruurta ku dhex dilayaan uurka hooyada iyada oo marka lasoo xaaqayo cunuga hadba xubin laga soo jarayo oo mar madaxiisa maqas lagu soo goynayo marna xubnaha kale lasoo jarayo sidaana ugu dambayntii lagu soo xaaqayo marka la eego xagga caafimaadka dhibaato intee la eg ayay hooyadu kala kulmi kartaa ilmo iska soo rididda waxaana su-aashaasi hordhignay dhoktar xanafi cabdi sheekh aadam oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed caafimaad ahaan marka la yidhaahdo runtii waa halis aada u weyn oo jirta noocyo fara badanna loo isticmaalo xaaqidda ilmaha la yska soo xaaqo iyadoon wax sababo keenta aysan jirin ama cunugii oo meesha ku dhintoo lasoo saara aysan ahayn waa halis aada u weyn dhowr nooc been isticmaalaan dadkan waxyaabahaas aada u shaqeeyo laba habaa ugu muhiimsan ay isticmaalaan hab daawo ayaa la siiyaa gabadha ama qofka uurka le si loo soo xaaqo daawo aada u culus oo kimicalisa la siiya xoog badan oo wixii oo dhan maaragtay burburinaysa dhiig fur xoog lahaa dhacayo anemiya xoog loo culusa imaanayso gabadha inay dawaaqdo dhacdaa laga yaabaa qolooyinkaas waa qolooyinka inta daawada kaniiniyaasha lasiiyo guryaha loo diro dhiigbaxa ku imaanaya aada u halis ah qeybna waa qeybaha kusoo xaaqa isbitaalada marka la keeno ee qalabka la isticmaalo ee dhakhaatiirta soo xaaqaan iyadana halis badan bay keentaa mararka qaarkood waxaa dhici kara in wax looga soo tago meesha oo hadhow riximkii ama ilmagaleenkii infection xoogla u qaado riximku waa xuub yar oo aada u khatar ah hadduu dadilaaco ama meelo ka halaabo oo halisteeda keeni kara hadduu infection qaado mararka qaarkood waxaa ka ceyseen maarata riximkaas hadduu jirado hallaaba in gebigiisba la bixiyo mar haddii riximka lasoo saarana meeshaas ilmo dambe uu ku abuurmaya ma jiraan marka halis aada u weynaa lagala kulmaa labadaas qeyboodayna dadka u kala qaadaan daawo ayay qaar siiyaan qaarna waxay siiyaan isbitaalada ay kusoo xaaqaan si gaara waxaa aada loo isticmaalaa daawooyinka waana jariimo weyn oo halis ah gabadha waxaas lagu sameeyaana kolle ama dhiigbax ha noqoto ama raximkii oo aakhirkii laga yaabo intuu dhaawaca gaar lasoo saaro ha noqoto ama infection ku dhasho ee uur qaadi waysa ha noqoto ama tuubooyinku xirmo ha noqdo dhib badan baa gaari kara laakiin dhibka ugu daran wuxuu ku gaaraa gabdhaha oo la rabaa in lagu baraarugsanaado xagga psychologiga maskaxda gabadha marka ilmaha laga xaaqo markastaa walwal iyo teeshan iyo murug baa ku taagan maxaa yeele waxay samaysay garanaysaa teeshankaas ayaa ugu daran walwal badan ku keeno oo laga yaabo cuduro kale oo maskaxda inuu kusii abuuro laakiin waxaa lagu dhaqmo maanta oo xaqiiqada waxay tahay in maaragtay inta zina iyo xumaan la sameeyo shaqo laga dhigtaba in ilmihii lasoo tuuro midda ugu daran taas waaye oo xuduudda ilaahay subxaana wa tacaala looga tago oo fisqigii uu ku bato meesha waxaa ka faafaya cuduro halisa ka faafaya waana meelaha aidiska uu ka faafo marka khatar badan bay leedahay arrinta ha lagu baraarugsanaado si gaara culummada rabbaaniyiinta waxaan uga codsanayaa inay dadka ku baraarujiyaan dadka waxaa ka shaqeeyo ama farmashayaasha daawooyinkooda ku gado ama isbitaalada ku sameeyo aborshanka haddaysan dhibaato keenin ama canuga uusan caloosha kusoo dhimanin annaga caafimaad ahaan waa mamnuuc
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه waa hagaag markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka maxamed ciise ayaa soo jeedinaya boqolaal ruux ayaa dhimashyo dhaawaca ku noqday qarax ka dhacay koonfurta dalka urdun sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya waddanka urdun qarax geystay khasaare xooggan ayaa ka dhacay gudaha deked ku taala koonfurta dalkaas wasiiru dowlaha wasaaradda warfaafinta jordan ayaa ku warramay in qaraxa uu ka dhashay kadib markii uu meel sare ka soo dhacay konteynar ay ku jirtay maado sun ah taasoo sababtay khasaare dhimashyo mid dhaawac inta la hubo waxaa qaraxan ku dhintay saddex iyo toban ruux halka in ka badan laba boqol oo qof ay ku dhaawacmeen sida warbaahinta uu u xaqiijiyey maareeyaha dekeda xamse xaaji xasan dadka uga badan ee ku dhaawacmay dhacdadan ayaa waxay waxyeelo ka soo gaartay maada sun ah oo taalay dekedda taasoo daadatay kadib markii uu qaraxu dhacay dowladda dalka urdun ayaa dadka degan meelaha u dhowdhow dekedda ku amray inay ka guuraan si aysan u saameyn sunta halkaa ku daadatay mas-uul ka tirsan deegaanka ayaa sheegay in dad badan oo shan boqol oo ruux laga raray deegaanada halkaas ka agdhow dhanka kale meydadka afartan iyo lix tahriibayaal ah ayaa laga helay gaari nuuca xamuulka ah oo ku socdaalayay gobolka texas ee dalka maraykanka mas-uuliyiinta maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in ay heleen meydadka afartan iyo lix qof oo tahriibayaal ah kuwaasoo saarnaa gaari nuuca xamuulka ah kanaalka a b c oo soo xiganaysa maamulka maxalliga ah ayaa sheegay in lix iyo toban qof oo dhaawac ah oo ay ku jiraan afar caruur ah loo qaaday isbitaal lagu daaweeyo mar sii horeysay wargeyska washington post ayaa sheegay in ciidamada booliiska maraykanka ay heleen afartan qof oo meydad ah iyo shan iyo toban kale oo dhaawac ah warbaahinta dalkaas ayaa daaha ka qaaday in qulqulka tahriibayaasha ee maraykanka uu mar kale gaaray heerkii ugu sarreeyey taas oo u wacan dhibaatooyinka dhaqaale ee ka jira wadamada saboolka ah ee gobolka dhinaca kale dowladda ruushka ayaa dalkeeda ka eriday diblomaasiyiin gariig ah wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa dalkaas ka ceerisay sideed diblomaasi oo ku dhashay dalka gariiga kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka hol leeyihiin arrimo ka dhan ah madax banaanida dalka ruushka war qoraal ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa lagu faray safiirka gariiga u fadhiya magaalooyinka moscow in toddobaad gudihiisa uu dalkaas kaga saaro sideedaas diblomaasi ee laga eriyey dalka ruushka war saxaafadeedka ay soo gaartay safaaradda gariiga ee moscow ayaa lagu sheegay in safiirka uu helay warqad ogeysiis ah oo ku saabsan in sideed ka mid ah shaqaalaha diblomaasiyadda gariiga ee ruushka laga eriyey dalkaas ayna qasab ku tahay inay ugu baxaan cariga ruushka siddeed maalmood gudahood dowladda ruushka ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ay ka carootay taageero dhanka hubka ah ay dowladda gariiga ku ballan qaaday madaxda dalka ukraine dhinaca kale dad loogu shakisan yahay inay nolosha ku aaseen toddoba qof oo gacanta lagu dhigay ciidamada booliiska mosambiik ayaa xiray sagaal qof oo loogu shakisan yahay inay jirdileen islamarkaana ay nolosha ku aaseen toddoba qof oo looga shakisanaa inay ka mid ahaayeen burcadda lo-da dhacda wuxuu falkan ka dhacay degmada manhika oo u dhow caasimada mosambiik ee mabuto afhayeenka booliiska degmadaas ayaa xaqiijiyey ragga nolosha lagu aasay iyo dadka loo xiray dhacdadaas wuxuuna intaa ku daray in weli aan la aqoonsan dadka la dilay afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay sheegay in saraakiisha dowladda ay booqdeen goobta si ay usoo qufaan meydadka dadkii nolosha lagu aasay sida arxan darada ah ee nolosha lagu aasay burcada la qabtay ayaa la yaab iyo fajicso ku noqotay dad badan oo halkaasi ku sugan ugu dambeyn in ka badan toban ruux ayaa dhimasho dhaawac ku noqday shil ka dhacay dalka masar shilkan khasaare geystay ayaa ka dhacay kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo gaari nuuca xamuulka qaado waxaana dhimasho dhaawac ku noqday in ka badan toban ruux shilkan oo ka dhacay magaalada new qaahira ee wadanka masar ayaa waxaa khasaare dhimasho iyo mid dhaawac uu ka soo gaaray laba iyo toban ruux oo shacab ah sida ay tilmaamayaan wararka halkaas laga helayo ugu yaraan toddoba ruux ayaa ku nafwaayey shilka halka sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan ku noqdeen shan qof oo kale kooxaha gurmadka dadweynaha ayaa gargaar degdeg ah u fidiyey dadkii ku dhaawacmay shilka waxay geeyeen isbitaal weyn oo ku yaala magaalada uu shilkani ka dhacay dalka masar ayaa ka mid ah dalalka ugu badan oo ay ka dhacaan shilalka kaasoo geysta khasaarooyin kala duwan oo isugu jira naf iyo maadi intaba ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسير guud ahaan intaas ayaan kusoo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله